de hubku wuxuu ahaa kolley hub military qalab military bu ahaa hub keliya ma ahayn qalab military buu ahaa wuxuu ahaa drace iyo hub iyo bambooyinkan gacanta laga tuuro iyo wuxuu isugu jiray qalab kale oo fara badan oo kamid ah qalabyadan waxyaalahan lagu qarxiyo miinooyinka tiro ahaan maxaa lagu qiyaasay intay la ekaayeen saanadaasi military aad bakhaarka ugu tagteen walaale anigu kolley kow iyo laba ma dhihin laakin de kolley saxaafad badanna waa joogtay oo waa sawiratay laakin ugu badnaa ma yarayn hub yani hub badanna waa ahaa kolley yani qara fara badan buu ahaa ma yarayn baaritaan ay sameeyeen ciidamada nabadgeliyada lagu ogaaday waa arrimo iskasira ma artay marka hadda ma jecli inaan halka sheego laakiin security-ga annagaa kolley soo helay iyo dadka shacabka iskaashanaya marka bakhaarka yaa loogu tegay de kolley iyagaa isticmaalayay sida hadda aada moodo xaafad xaafadaha magaalada kamida ku dhex yaalay marka alaabtana ku jirta laga soo qaaday bakhaarka ma wuxuu ahaa bakhaar iska xiran mise wuxuu ahaa aada ugu tagteen iyadoo ay dad la joogaan walaalay waxay ahay wuxuu ahaa guri kolley ay isticmaalayeen oo xaafada ayuu ahaa gurigaasi marka kolley dabcan dad baa joogay ee ku noolaa marka meeshu marka meel noocaasa bay ahayd micnaha waa bakhaar ku dhex yiilay guri ay dad deganaayeen ma sidaasa ha sidaa weye marka dadkii deganaa gurigaasi ma joogeen iyagu ha way joogeen ma ka warqabeen bakhaarkan gurigooda ka mid a ee hubka uu ku xaraysnaa ayag wax warama ka hayeen wallahi de wallahi walahi ma garan karo ma garan karo waa suurtagal inaynan ka warqabin bay u badan tahay inay ka warqabeenna waa laga yaabaa laakiin kolley hadda muhiimaddu waxaa weeye in qalabkaana la helay kolleyna dad badanna ay arkeen muhiimadda hadda ugu weyn waxaa weye de dhib fara badan oo lagu rabo in lagu geysto in la tashiriyey wayo muhiimadda ugu weyn hadda maaragtay la gaadhay marka serar maadaama bakhaar dhan oo saanad ciidan ay ku jirto aada u tagteen sidaad sheegaysana uu bakhaarkaasi ku dhex yiila guri ay reer degan yihiin wax dadaad usoo qabateen miyaa jira maya wax dada ubaana qabanin wax dad aadaan u qabanin adeeraadana ma jiraan reerkii deganaa guriga wax ma ka weydiiseen walaale hawlahaasi waa hawlo iska sii hoose kolley hadda ma jecel inaan halka kaga hadlo laakiin waxaan kuu sheegayaa alabtaan inaan helnay gacantana ay ku jirto oo kolley dee dhib badan oo dadka loo geysan lahaa shacabkana ilahi subxana watacala uu ka badbaadiyey marka inaan maaragtay hadda kasii faalloodo oon hoossi galo ma ma ma ma ma halkan ma rabo waa garta dhinaca kale marka serar wararkaanu ka helayno magaalada kismaayo waxay sheegayaan in sidoo kale maanta bam loo waday ciidankiina ama ciidanka magaalada jooga in lagu tuuray makhaayad magaalada ku taalla oo halkaasna uu ku dhintay milkiilihii iska lahaa makhaayadaasi ma jirta arrintaasi walaale arrintaasi waa jirtaa maanta maray ahayd waxaan isleeahay koo iyo tobankii xagga annaga yaa waxaa dhacay bam ma garan karo bam gacanta laga tuuray kolley qarax baa makhaayad ka dhacay biibijashaha iyo waxyaala cuntada fudud laga isticmaalo qofkii marka milkiilaha oo miskiinka halka jooga ku dhintay laakiin ciidamadii nabadgelyada ee meeshaa joogay ilahi subxana watacala waxna kama soo gaadhsiinin wax dhib oo soo gaadhayna ma jiraan qofkaas shacabka oo meesha ku dhaawacmay iyo ku dhintay iyo mid kaleo ku dhaawacmay intaas iyo khasaaro u ahaa ninkii bamka tuure ma la qabtay kolley dad badan oo halkaasi hay-adaha nabadgelyada oo qabteen waa jiraan su-aalo badanna waa la weydiinayaa wixii kolley kasoo baxaa insha allah dib baan kasoo sheegayna qofka la qabtay ma qofkii bamka tuuray baa mise waa qof la tuhumay hadda qofkii bamka tuuray in la qabtay iyo in kale qofkii dad badan oo hawsha loo qabtay baa jira dabcan qofkii marka cidina ma arkeynin wixii qaraxan sameeyey laakiin dad badan oo loo qabtay baa jira falkaasi markuu dhacay kadib dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdinaasir seeraar waxaad joogtaa magaalada kismaayo magaalada kismaayo maalmihii u dambeeyeyna dagaalaha ka dhacay ciidankii dowladda iyo kuwii amisom iyo iyo kuwiina hadda magaaladii la wareegay marka maamulkii magaalada rasmiyan yaa hadda gacanta ku haya oo maamula magaalada kismaayo horta magaalada dagaal kama dhicin inta annago aan imid duleedkeeda ahayd meelihii dagaaladu ay ka dhacayeen waxa dagaala iyo waxa isku horimaad oo magaalada kismaayo ka dhacay ma jiro ciidamadaas garabsanaya hadda gacanta ku haya magaalada waana nabadgeliyo maamulkeeda iyo qaabkeedii iyo waxa oo dhan hadda way fiican yihiin waxaa shaqaynaya saldhigii booliiska magaaladu waa furan tahay ganacsigii waxa hadda dhimana insha allah haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa inaan dhamaystiro kismaayo marka hadda waa magaalo nabadgeliya oo nolosheeda caadi tahay oo dadku ay noloshoodii iyo waxooda ay wataan wax badan oo barabaganda ah waxaa maaragtay ay samaynayaan idaacadaha qaarkood arrintaas marka waxaan leenahay ha ka digtoonaadaan idaacadaha samaynaya barabagandada ee dhahaya dad baa la laayay iyo dad baa magaranaysa la xidxiday iyo dad baa isku horimaad ciidan baa ka dhacay noocaas oo dhan waa been aan xor ka jirin magaalada marka maamulkeeda iyo nabadgelyadeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii soomaalida iskarabsanayay iyo hadalkan yimid iyo ciidanka aad sheegtay amisom intaas hadda gacanta ku haysa aadna way u fiican tahay maamulka markaa gacanta ku haya magaalada kismaayo ma maamul horey usii qorshaysnaa oo lagu talagalay marka aad la wareegtaan inay maamulka qabtaanba mise waa maamulku meel gaara oo kusimo ah oo inta maamul rasmiga looga sameynayo magaalada ayuu yahay maamulkaasi hadda maamul kumeel gaada iyo mid horey usii qorshaysnaa midna maana waxaynin ciidamadii isgarabsanayey yaa magaalada hadda si kumeel gaada usii maamulaya guddiyo farsamo oo la sameeya baa jira dabcan waxaad og tahay shir baa ka socda meesha la yidhaha nairobi wixii maamulkeeda ah iyo yacni say noqon doonto halkaasa insha allahu iyo kasoo baxaysaa maamul goboleed baa laga samaynayaa laakiin intaasi inta ka horeysa si dhiig joojina guddiyo farsamaha oo maamulkii magaalada gacanta kusii qabtay oo nolosha bini-aadanka iyo nabadgelyada kasoo shaqeeya ee la samaynayaa taasuna hadda waxa weeyaan gacantan ku haynaa insha allah adu alema maalmaha foodan usoo hayana waa sheegi doonaa